waa maalintii koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa laga dareemayaa magaalada waxaa haran goobihii laga cuntayn jiray waxaana xilligan diyaargarow ganacsi laga dareemayaa suuqyada dadka ayaa bilaabay gudashada waajibka diiniga ah kuwa alla uu ku faral yeelay qaar ka mida dadka muqdisho ayaa la hadlay v o e da ramadaan kariim maalinta koowaad aad ku jirtaan bal ka warma diyaargarowga ramadaanka bismi illaahi raxmaan raxiim cabdullahi bashir raja waa maalin aada u wanaagsan runtii dadka soomaaliya intooda badan waa dugaamaysanayaan bishaan waa bir qayr badan oo barako badan waxayna aaminsan yihiin dadka islaamka khaasatan dadka soomaaliyeed inay tahay bil dembi dhaaf ah in la akhriyo qur-aanka u baahan lascafiyo qof kastoo islaamna waajib ku ah inuu maaragtay bishaan u guto sida si wanaagsan si daruunti oo kale loogu loogu dhaafo marka dadku intooda badan waa waa u diyaargaroobayaan khayrka bisha ramadaan oo ay ku jirto maalin aada u qiimo badan oo ka qiimo badan kun maalin marka waa runtii waajib diini ah qof kastoo islaamina looga baahan yahay inuu guddo taas ayay qayb ka tahay dadka soomaalida intooda badan boqolkiiba boqol muslin ah inay waajibaadkaas ilaahay saare ka soo baxaan sidii loogu talagalan ay gud ramadaanka waa bisha keliya oo oo maaragtay ilaahay islaamka ugu deeqay oo bil raxmad leh oo maaragtay khayrkeeda wadata waa bil aad iyo aad u wanaagsan oo dadka islaamka ilaahay uu hadiyad u siiyey iyo ummadihii hore uu ku soo waajib yeelay ma arkaysaa bishaas waa bisha keliya aniga gaar ahaan cabdiraxmaan ahaan waa bisha keliya aad aan u jeclahay waa bil raxmad leh oo dadku dhan wada siman yihiin oo faqiir iyo taajir iyo nin dhexaad iyo kulli ay wada qaadanayaan khayraadka waa bil raxmadeed oo waxaa ku jira habeen oo kun bilood ka qayr badan habeenada kaleeto marka walaalo waxaan u arkaa aada iyo aad goobaha lagu iibiyo cuntada ayaa xilliga laga dareemayaa diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan gaar ahaanna cunnooyinka fudud cuntooyinka haddaan ugu talagalnay way way badan yihiin dhowr cunto dhowr nooc weeye waxayna ku xihantahay hadba qofka marka iyada marxaladda uu ku jiro laakiin hadda waxaa jira hal balaan oo dadka o dhan aan siin balaanka asaga ah waxaa weeye waa balaan loogu talagalay kan sokorta qaba sokortiisa aysan kacayn oo black shugaga normal normalkiisa ay ku haynayso qofka gaasriga gaaska isu ku kacayni qofka dhikarka qaba dhikarku isu kacayni marka waa balaan noocaas ah oo qofkana gaajo awoodari isku dhacayni oo qofka si normal u shaqaysanaya gabdhaha oo kale wakhti badan bay shaqeeyaan maalinta dab bay ku dhex jiraan dabcan waa nagala qaataa alxamdulillah dad hadda waxaa jira faamiligooda dhan u wada qaato goobaha lagu iibiyo mamacaanka ayaa ka mid a meelaha laga dareemo mashquulka marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo inta badan goobahana u diyaargaroobaan sidii dadka ugu diyaarin lahaayeen farxadda ciidda mamacaan ay ku ciidaan alxamdulilah bil barakaysan baa ilaahay ina geliyey waa bil aada u fadaa'il badan waxaan ku talagalsannahay inaan ciidda dadka aan qabtirna baayooyinkooda sida buskudka iyo macmacaanka iyo waxyaabaha loogu talagalay in farxadda ciidda muxuuha dadka ay kula ciidaan ummadda kale marka waxaan rajaynaynaa insha allah biidni illahi alkarim diyaargarowgiisan aan ku jirnaa bishaan ilahay markuu noo dhameeyo inuu maal ciid soo socota ilahi subxana wa tacaala in aan ummadda farxadda aanan wax kala wada qabsan in badan
suuqa ka waran marka loo eego ganacsiga waa maalinta koowaad wallaahi hadda suuq ma jiro ilan hadda waa ma ramadaan awalaa subax wax la gadayn maadaama dadka ay sooman yihiin safaro wax loo qaadayo maane inta kale wax oo lama gadayo saas waay cabdulqaadir okay v o a muqdisho